aynu ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in baadhitaan lagu sameynayo dhammaan shaqaalaha dowladda war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu sheegay in baadhitaankani uu la xidhiidho dhinaca ammaanka wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay qoraal ka soo baxay xafiiskaasi hayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya sadiiq xirsi warfaa ayaa lagu sheegay in baaritaano dhinaca amniga ah ay mari doonaan dhammaan shaqaalaha hay-adaha dowladda federaalka islamarkaana lala yeelan doono waraysiyo iyadoo la diiwaangelinayo si loo hubiyo macluumaadkooda iyo xogtooda saxda ah baaritaanada ayaa waxaa qoraalka lagu xusay in ay sameyn doonto hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa oo shaqaale kasta goobtiisa shaqada ugu tagi doonto si loola yeesho waraysi amniga ku saabsan sidoo kalena looga maarmo in shaqaalaha loo diro xabsigii hore ee godka jilacow si halkaasi loogu soo baaro iyadoo la faray dhammaan wasaaradaha dowladda in ay hay-adda nise kala shaqeeyaan sidii hubin amni iyo baaritaan loogu sameyn lahaa dhammaan shaqaalaha rayidka ee dowladda si kastoo ay ahaato tallaabadan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo khatar ku ah amniga guud midda shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan balse lama oga ujeedada xilligan kusoo beegtay hase yeeshee arrintan ayaa dhanka kale kusoo aadaysa iyadoo ay soo baxayaan tuhunno iyo shaki la xidhiidha in shaqaalaha dowladda ay ku jiraan shaqhsiyaad ka tirsan ama u shaqeeya ururka al-shabaab seynab abuukar maxamed v o a muqdisho